bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaha taariikhdu ay ku astaysan tahay lix iyo tobanka bisha agosto sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ayaa waxa ay sheegayaan in xildhibaano tiradooda ay gaaraysa ilaa iyo konton ay magaaladaasi ku doorteen guddoomiye cusub ayagoo xilkii sheegay inay ka qaadeen guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka hirshabeelle master barre waxaana ay tilmaameen xildhibaanadan inay ku eedeynayaan guddoomiyihii hore inuu xil guda waayey arrintan ayaana u muuqanaysa mid ay ku kala qaybsan yihiin haatan xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle oo qayb ka mid ah maalin ka hor ay xilkii madaxtinimada maamulkaasi ka qaadeen waa cali cabdulaahi cosobleh madaxweynihii maamulka hirshabeelle qaska iyo foodo ayaa laga dareemayaa magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ayadoo wararka halkaa laga helayana ay sheegayaan in xildhibaanada laba dhinac haatan ay kala yihiin qayb taageersan madaxweynaha hirshabeelle oo haatan doortay guddoon cusub iyo sidoo kale qayb taageersan madaxweynaha waa qayb taageersan guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulka hirshabeelle waxaana xildhibaanadii ugu tirada badnaa haatan xilkii ay ka qaadeen madaxweynihii hore ee maamulka hirshabeelle tiro konton gaaraysana waxay mar kale xil ka qaadeen guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle doorasho loo qabtay oo xigtay guddoonkii baarlamaanka ee hirshabeelle waxaana u tartamay saddex sidaas guushii waxay ku raacday ee guddoonkii baarlamaanka ee hirshabeelle noqday axmed cabdi cali xildhibaan hore oo ka mid ah mudanayaashii baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu ka digay xaaladda isqaqabsi iyo kala qaybsanaanta u dhexaysa haatan baarlamaanka hirshabeelle iyo mas-uuliyiinta waxa uu nagu baaqay in hal dhinac laga soo wada jeesto lana joojiyo qaybqaybta iyo sidoo kale gurub gurubaysiga sidoo uu tilmaamay xildhibaanka oo ka digaya caqabada ka dhalan karta iska horimaadyada noocani ah ee ka dhaca maamulka dhexdiisa waxa ugu baaqay dowladda dhexe ee soomaaliya in arrintan ay xal ka gaarto sidoo kalena ay faragelin ku samayso sidii xal loo gaari lahaa ayadoo madaxweynaha maamulka hirshabeellena uu ku eedeeyay arrinta in laga soo abaabulay magaalada muqdisho ee xarunta soomaaliya
dhan uguma jirto hirshabeelle iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaanba sababtoo ah kala qaybsanaan sideeda waxay keentaa in dib u dhac ay keentaa naceeb ay keentaa dagaal ay keentaa wax badan ay keentaa in iiraan iyo shabeellada dhexe way madoobeen magacaasi hirshabeelle qaateen waxaa fiican marka ugu horreysa inay isdejiyaan midda kale dawladda dhexe waxay ahayd faragelin arrintaasi in oo talo farageliyaan talo arrintaasi ay ka jirta laakiin dhibaatada hadda taageer waxay tahay madaxweynihii wuxuu eedeeyeyba si hore u dhaca dawladda dhexe inay raad ku leedahay eedeeyey siday xaqiiqo u tahayna ma garan karo
diyaaradda turki airweshna waxay magaalada muqdisho soo gaarsiisay ilaa iyo lixdan tan oo raashiin ah oo ay soo dhiibtay kooxda lug army soomaaliya oo iyadu u guntatay in ay garab istaagaan bulshada soomaaliyeed ee haraysay abaartii sida aadka ugu dhufatay qaybo ka mida soomaaliya waxaana kooxdan ay hore sidoo kale diyaaradan usoo ugu soo rareen raashiino kala duwan oo yimid magaalada muqdisho kuwaasoo loo qeybiyey dadka danyarta ee ku dhaqan qaybo ka mida kaamamka ku yaala muqdisho iyo deegaanada ku dhowdhow turkish airways ayaa hore u ballan qaaday inay qaadi doonto dhammaanba waxyaabaha lagu caawinayo bulshada soomaaliyeed waana diyaaradii ugu horreysay ee ka jawaabtay mowqif waa dalabkii ku aadanaa cidda qaadayso raashinka gargaarka ah iyo sidoo kale waxyaabaha loogu talagalay in lagu caawiyo bulshada soomaaliyeed ee ay dhibaatada haysatay ee dhinaca abaaraha halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya waqooyiga dalka kenya gaar ahaan gaarisa ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa booliska dalka kenya ay ku geeriyoodeen qarax miino oo loo dhigay gaadiid ay la socdeen ilaa iyo shan askari ayaa la sheegayaa inay ku geeriyootay qaraxa tiro kalena dhaawacyo ay kasoo gaartay sida ay qorayso warbaahinta kenya waxaana ciidamada kenya oo halkaa gaaray ay sameeyeen baaritaano ku aadan in gacanta lagu soo dhigo dadkii falkaasi ka dambeeyey inkastoo aan weli lagu guulaysan ciidamada booliska ayaa waxaa la sheegay in gaariso ay kusii socdeen waxaana wadada loo dhigay qarax kaasi oo haleelay mid ka mid a gaadiidkii ciidamadaasi ay saarnaayeen goobta ayaa la sheegay in shanta askari ay ku geeriyootay tiro intaasi ka badanna dhaawacyo ay ka soo gaareen sida dadka deegaanka warbaahinta ay u sheegeen allaha u naxariista waxaa dalka maraykankan ku geeriyooday cabdiraxmaan barre jaamac oo hore usoo noqday ra-iisul wasaare ku-xigeen dalka waxaana la tilmaamay cabdiraxmaan in muddooyinkii dambe uu ku xanuunsanayay gudaha dalkaasi maraykanka allaha u naxariistay xalay ayuu u geeriyooday ku geeriyooday gudaha dalkaasi maraykanka iyadoo dad badan oo wax ka garanayay taariikhdiisale ay ku tilmaameen nin hufnaa sidoo kalena ahaa nin ay wanaagsan tahay hablamacaamilka bulshada uu matalayay ama la shaqaynayay inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa waxa ay soo saartay ama ugu baaqday dowladda federaalka in ay baarto dembiyadii uu galay mukhtaar robow abuumasuur kadib markii maanta waa maalintii shalay oo war-saxaafadeed ka soo saaray isu soo dhiibitaankiisii cilmi baaro sare oo ka tirsan hay-adda human rights watch oo lagu magacaabo letila beder ayaa sheegay in sharciyadda caalamiga ay mamnuuc ka tahay in magangelyo la siiyo dadka gala dembiyada waaweyn iyadoo mukhtaar robow uu ka mid ahaa hogaamiyaasha sare ee ururkii al-shabaab intii uu ka mid ahaana uu galay dembiyo kala duwan waxa uu sheegay in mukhtaar robow uu door hogaamineed ku lahaa weeraro ay geysteen al-shabaab caruur iyo sidoo kale qaybo kala duwanoo bulshadana lagu laayay kuwo kale lagula askareeyey tacadiyo kala duwan ay ka geysteen goobihii uu ka arriminayay waa in dowladda soomaaliya ay baartaa baaritaan ku samaysaa doorkii robow ayna xaqiijisaa kuwii ka dambeeyey dembiyadii tacadiyadii foosha xumaa ee aanay awood u lahayn inay ka baxsadaan cadaaladda ayuu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay hay-addaasi mukhtaar robow ayaa maalintii shalay wariyaasha kula hadlay magaalada muqdisho waxa uuna sheegay in uu isaga baxay shan sano ka hor ka mid ahaanshaha kooxda al-shabaab waxa uuna sidoo kale caddeeyey in dowladda uu marti ugu yahay muqdisho islamarkaasina wadahadallo haatan ay ugu soconayaan sidaa uu sheegay hogaamiyihii hore ee kooxda al-shabaab warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheer akhyaarta aynu jecelnahay waa nagay inta anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin akhrinaya intaynu dib u kulmayno sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu